wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda jubbaland ayaa degmada afmudog ee gobolka jubbada hoose ku qabatay shir wadaxaajood oo u dhexeeyey dowladda hoose iyo qeybaha kala duwan ee bulshada afmudow kulankan ayaa waxaa goobjoog ahaa maamulka dowladda hoose ee degmada afmudow iyo sidoo kale qeybaha kala duwan ee bulshada kulankan ayaa lagu gorfeeyey buuggii horumarinta degmada iyo hagayaashii loo diyaariyey dowladda hoose ee afmudow wixii ka hirgelay iyo caqabadihii lagala kulmay taasoo ay ku xusan yihiin baahiyaha mudnaanta u leh degmada sidoo kale kulanka waxaa lagu falanqeeyey guulihii laga gaaray golaha deegaanka ee degmadu ay lahayd laga soo bilaabo oo ahayd degmada keliya ee lahayd golaha deegaanka ee deegaanada dowlad goboleedka jubbaland qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo haweenkii kulanka kasoo qayb galay oo shirka ka hadlay ayaa iftiimiyey baahiyaha muhiimka u ah bulshada ee ka jira degmada wax noo imaaday oo baahida afka lagana wareegsta hadda ka hor ma helin baahi waa aan qorayne marka eh, baahida afkada way tira badan tahay eelaboorka carabka oo ninka mas-uulka oo hadda ku dhiftay macnaha ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah wadooyinkii oo hagaagsan ninka gudoomiyaha aad buu u mahadsan yahay macnaha dhul badan jidka wadooyinka had- waa afadu ma hagaagsanin awel hadda laakiin indhihiina ad ku arkistootiine afadu hadda caasimaday isu bedel doontaa macnaha hadda dhismaha ka socdo iyo sidii dhulka loo hagaajiyey iyo wadooyinka sidaa yihiin idinkaa bay dhihin ku arki doontaan kusoo dhowaada Ee, macnaha elaboorka haddiiba horta meel lagu soo dego horta meeshan miskan haddii kuraas lagu fadhiistaan leh waa la wada taagnaan lahaa dad meel lagu soo dego oo diyaaradaha ku soo degaan oo wafti wax imaanaya haddiiba ay lahayn elaboor wanaagsan oo qiimo badan dadka waxaa lagu horumaray elaboorada elaboorka waxaan codsanaynaa xoogga inaa iskugu geysin waftigiina had socdo meel kasta waa la cuskadiini elaboorka hortale inooga dhigo laami inooga dhigo baahida deegaanka waa maxay ahade wax qeexan oo bannaanka yaallo wixii ka qabsoomana waan ognahay waa wax yar sida golaha deegaanka loo doorte waxyaabo badanna way noo qabsoomeen waxna way noo dhiman yihiinoo waan tawihaynaa sida wadooyinkaan tawihaynaa waxay ahade deegaanka horumarintiisa wixii idil baa noo dhiman marka waxaan leeyahay dowladda jubbaland afmidow waa xuduntii jubbaland